bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijyadeeni doodaha ahaa taxanaha ahaa qayb ka mida aanu kusoo qaadanayno maanta dhibaato soo baxday kadib kolkii ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka kumeel gaarka ee soomaaliya faacid uu soo dhamaystiray golihiisii wasiirada islamar ahaantaana uu kusoo daray golo golaha cusub wasiiradii wasiir ku-xigeenada iyo weliba wasiiru dowlayaal laga sugayay muddooyinkan haddaba soo shaac bixidii magacyada iyo weliba jabooyinka ay ku magacaabanayeen kadib ayaa waxaa bilowday dood dheer oo ku saabsan xulidii uu ra-iisul wasaarihu soo xulay iyo weliba shaksiyaadka halka uu dhigay mid kamida doodahaasi ayaa waxa ay haatan ka dhex taagan tahay gudaha beelweynta jiido taasi oo sheeganaysa in xil loo magacaabay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda jamaal maxamed baaro uu yahay nin aan u dhalanin beesha ayadoo dhanka kalena qaar kale ay sheegayaan isla beesha kamida in uu yahay muwaafin beesha u dhashay haddaba si aynu arrimahaasi u dul istaagno wax uga ogaano ayaa waxa aan khadka magaalada muqdisho la tiigsanay suldaanka beesha jiido suldaan warsame aliyow ibrow kusoo dhawow suldaan
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa maxsante waxa aan ka hadlayna waxay tahay in jana loo magacaabay shaksi magaciisa la yidhahdo jamaal maxamed barow titlekii loogu dhejiyay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda laakiinse beel ahaan ileen jarakasi markii laga magacaabo maadaama awooda ay tahay beel buu kasoo jeedaa beel baa lagu magacaaba ama lagu sameeyaa anaga dawladda kumaanan qabsan shaksigaas maxay magacaawday kumaanan qabsanin meelahay magacaawday xor bay utahay dawladda qof kastay magacaabi kartaa laakiin dawladda waxaan ku qabsana waxay tahay maadaama ay ugu salaysay ninkan inuu yahay nin jiido ah anigoo ah suldaankii beesha jiido oo ka turjubaanaya beesha ayaa waxaan dawladda u sheegnay inuusan ninkaan ahayn nin jiido ku abtirsada haba yaraatee una cadaynay inay xor u tahay dawladda wax alla waxeertay ku magacaaban kartaa shaqsi kasta ay doonto laakiinse maadaama uudkaysi ay tahay ee awoodii digil marfle qaybtii digil marfle kusoo aaday gaar ahaan digil gaar ahaan beesha jiido lagu magacaabay ninkaan waxaan ku liray taasi suurtagal ma noqonayso waa in aad dib ugu noqotaa shaksiga magaciisa jamaal maxamed oo la yidhahdo aad ku salaysay beesha jiido laakiinse beesha uu yahay aad ku magacaabdaa dhakaagata u samayso kaas idiga ku jirtaa taasi waa mid labo kamaanan hadlin annaga arrimo kale arrimaha ugu weyn aan ka hadalna waxay tahay beesha jiido taasina waxay ku timid in beel kasta waxay xaq u leedahay inay ka turjubaanto shaksiga uu yahay laakiinse waxa ay tindara ah dadka qaarkood sida la sheegaya waan maq in anigoo jiida ah markii beel kale ay calaamad su-aal ka taagan tahay qofka wuxuu yahay la yidhaahdo ninkaan gelada ma aha ama ninkaan begadi ma aha ama ninkaan jaroon ma aha malaarkii jaroonka iyo aqoon-yahanadii jaroonka ay dhahayaan ninkaan sidaasi ma aha jaroon ma aha oo anagii oo maarata qabiilo kale aan dhehena may may may malaarka waa qaldan yahay ama aqoon-yahaniinta qaldan ama siyaasiyiinta ninkaas jaroon waa lagu leebal gareeya absolutely taas aaday u qaldan tahay taas micnaheed waxay tahay marka uu madaxweyne xasan sheekh ku leebal garaynayo qofkan inuu jiido yahay asigoo nin hawiye ah aanan aqoon lahayn tolkii taasna aan ka biyadiinay aanan ku nirnay odayaasha dhaqanka digil mirfley anaga dhammaanteen ninkaan beesha uu yahay ha lagu salaeyo nooc kasta ha noqoto hala yidhaahdo waa gare hala yidhaahdo waa tuni hala yidhaahdo waa jaroon waa jilbe meeloon ha lagu salaeyo laakiinse haddaa anaga jiidanahay ninkaan jiida ma aha ma matali karo kumana abtirsado arrinka ugu weyn taasi weyn micnaheeda horta aan anaga ka biyadiina cadaynayna islamarkaasna aan la fadhiisana madaxweynaha nagula yiri wixii way dhaceen bal maxaa xal la qaban kara xalka keliya la qaban kara waa inaad kursiga digil muxuu kusoo celisaa gudihiisa aad tidhaahdaa qaladka ugu dhacay beesha jiido ninkaan maadaama uusan ahayn beeshu yahay uu ku salayo nooc kasta waxa ahaatee dankuu ka yahay hawiye daaro dir dhanka sugyaha inuu ku salayo laakiinse annaga shaksiyan waxaan u ognahay jamaal maxmed barow dhalashadiisa inay tahay imaal uusan ahayn kamana hadlayna dhan kale shaksiyan shaksigiisaan ka hadlayna inuu yahay biimaal taasna waan u sheegnay qol walba ha ku abtirsada taas asiga jirta laakiin annaga waxaan xaq u leenahay beesha jiido inaan cadayno ninkay jiido ahay ninkaanan lahayn annagaana lagala absanaya laakiinse qof kale oo aanan qabiilka ahayn xaq uma laha inuu ka hadlo qof kale oo aadan khaata ah ama danaysta ah ama jago loo magacaaba loo ballan qaaday ama in la gata la damcay sida annagaba nalagu dayay taasna uusan qofkaas matali karin qowmiyadda absolutely haba yaraatee waxaan u malaynaya in su-aashaada aan waxyar bari kaaga taabtaan umalaya haddaan qaldana waa sixi kartaan oo aan qayb ka tegay waa wariye ka socda shabakada isha baydhaba sultan maadaama soomaalida ay wax ku qeybsanayso afar dhibic shan wasiirada iyo ku-xigeenada iyo wasiir dawlayaasha intaba lagala tashtay qabaailka ay ka kasoo jeedaan mala mala oran karaa beelaha digil iyo mirifle maadaama jagooyinkii kusoo aadayba shaki hadda la geliyey oo shaksi aan u dhalanba loo magacaabay saataad aad ka dhawaajisay wadatashi lagala yeeshay suldaanka iyo ninka u matalaya meesha guddoomiyaha baarlamaanka ah wadatashi lagala yeeshay magacaawista jagooyinka beelaha digli mirifle meesha ma jira ma la dhihi karaa war halya
aniga intaan u baxay aniga waxaan ku jiray oda dhaqameedyada digri mirifle gaar ahaan waxaan ahay gudoomiyaha golaha oda dhaqameedyada digri mirifle oo halkaana ku wada xariisnayn oo maanta baynabo u baxay waxaan ogahay odayadaalka halkan ku xariisnaa inay dawladda u timid ama qolo ka socota ama discussion ama waraysi ama talo laga weydiiyey salaadiinta horta haba yaraatee ma jirto way jiraan shaksiyaad campaign galay oo orod ah qolo kasta ay raadisay inayse wasiir ku heli lahayd beel kasta loo tegay guddoomiyaha baarlamaanka madaxweyne loo tegay laakiin dadkii wasiirnimada raadinaya malaaqidii way israaceen salaadiinta qaarkood waa la raadiyay way jirtaa taas qoridana waa dad waa dhamaan waa jiri kartaa laakiin anaga beel ahaan beesha jiido ninka nalagu magacaabay jiido lagu yiri nalagu magacaabay in noola wacay nalagu yiri war jiida haddaad tihiin kursigiina siib baa u yeelateen laakiinse anaga dowlad ahaan ninkan baa xisbigeena ka mid ah nala soo shaqeeyey sideed u aragtaan horta haba yaraatee nalama nalaguma dhihin laakiinse waxaa jirtay warar ruumaris ah oo micnaha laisla dhexmarayo waagii wasiirada la magacaabay oo aan maqalnay in mudane xasan sheekh madaxweynaha uu watay ninkan oo saaxiibkiisa ah oo xisbigiisana ka mid ah inuu u rabay wasiir jabo gaar ahaan inuu u rabay beeraha digli misle wararkii markaan maqlay bayaan baan ka qornay bayaankaas wuxuu ku jiray internetyada la soo geliyey oo aan ku dhahayno shaksigan in uusan ahayn shaksi digli marifa shaksigiisaan ka hadlayna shaksigiisa uu yahay biimaadan kadib bayaankii markaan u geynay caddeymihii aan siinay oon dhahnay shaksigan ma mateli karo qoomiyadda shaksi kastoo noqonayan in odayaasha lagala tashtaa khabiir kasta uu yahayna caddayntiisa malaaqidii salaadiinta la weydiiyaa wasiiradii waa lagala noqday waxaa jirta qoraalo kale aan aragnay soo qoreen jaraa'idyo kale ee dhahaya maaragtay in loo waday kursi ay leedahay beesha shanaad ma garanaynas ku dhacday laakiin qoraalka wuxuu sheegayaa in loo waday beesha beesha shanaad laakiinse madaxweynaha uu kala noqday kadibna laisku dayay digili mirfle gaar ahaan beesha jiido ay suurtageli weysay identity crisis micnaha xagga su-aalo ka timid daraaddeeda loogu lexda wasiirnimadii jaraa'idkaasna waxaan ku arkay fasareed waxaana la yidhaahdaa somalia new cabinet haddaad taagtiraysaan waad ka arki kartaan taasi ku qorneyd sharaxaada wasiir kasta nin la yidhaahda kaalmooy lagu bedelay booskiisa kadib hadda markii ay timid wasiirada ku-xigeenada ayadoo aan nagala tashan markii ninkaan loo soo magacaabay waan u tagnay dowladda waan kala hadalnay waxaan ku liray ninkaan ma aha nin jiida ah marka beesha jiido waa beel weyn humiyad weyn la yaqaan calentersan digil mirfle annagaana salaadiintii malaaqidii ah isla markaasna saddexdii xildhibaan oo meesha joogaan aan caddeyn dhahnay ninkaan maaha nin jiido dowladda xor bay u tahay meesha hartay geyn kartaa wasiirina saacada laakiin ha ku magacaabo madaxweynaha baysis hadduu rabo ha yidhaahda hawiye beeshu as ka dhashay ha yidhaahdaan dir dhankaas ha u raaciyaan taas ayaan ka niri marka somehow su-aashaada waxa weeye la tashi nagala samaysa haba yaraatee ma jirto gaar ahaana markay ogaadeen ninka inuusan qabiilka ahayn dulsaar unbay nagu sameeyeen hadday wada tashan lahayn waan u sheegi lahayna way ka noqon lahaayeen wararka aan maqalnay oo aan xaqiiqsaneen waxaa in loo sheegay inay ciidamahan imaan doonaan saneen waxaa in loo sheegay inay ciidamahan imaan doonaan laakiinse madaxweynaha ugu bareeray oo aan geedna uusan ugu soo gabanayn inuu si cad noo dulmiyo
suldaanka beeshaa tahay marka arrimaha kasoo tagno waxaa noo xaqiijisay jamaal inuusan ka dhalanba batatan beesha jidin oo kasoga dhalan taa waa wax cad aan mugdi ku jirin waa suldaankii waxaa tahay xildhibaanada beesha jida soo xulay oo beesha hadda beelaha digli miriflena meel fog ah kaga jirto marka laga hadlaayo dhaqankii beelaha digli mirifle taa waa noo cadaysay su-aasha labaad aan raba inaan kuweydiyo waxay tahay intaadan dacwada dacwadiina aadan u gudbanin madaxweynaha soomaaliya waxaa jira qaab kalaa jiro oo ah yani afhayeen baarlamaan baa jira oo beesha digil iyo mirifle xuquuqdoodii lagala tashtay isaga arrintan ma gudbisan makala makala hadasheed
waan kala hadalnay guddoomiyaha baarlamaanka intaysan waxaan dhicin baan la fadhiisanay arrimahaan jira waan u sharaxnay wuuna ogaa markuu ficilka dhacay waa la fadhiisanay waxyaalahu lagu yiri waxay ahayd aniga waan kala hadlay waana u sheegay inay caqabada imaanayso waan u sheegay ninkan inuusan jiido ahayn the same time ninkan asiga ficilkaa sameeyey madaxweynaha mas-uuliyadda saa qaaday isla markaasna waxaan codsanay inaan la kulno anaga odayaasha dhaqanka ah waan la kulanay madaxweynaha hadalkiisa wuxuu ahaa nimaga wixii waan sameeyey meelaan ugu noqdo ma garanaayo marka inaan idin aboola jarjaray waan rabaa maxaa idin qaban karaa su-aasha waxay ahayd dib ma laha waxaa samaysid laakiin ninkan maadaama uusan beesha diida ahayn kusale beesha uu yahay kusale geladi kusale bedadi kusale qariilka uu yahay kusale dubano darbana saa ku sheegteen oo dhan kasta kusale laakiin diido maaha leelalka diido lama siin karo maadaama aniga aan ka tarjumaano beesha suldan warsame su-aasha ugu dambeysaan jeclaan lahay inaan kuweydiino waxa ay tahay sida aynu ka warqabno waxaa jira dad kale ayagana u dhashay jiido oo mataqaanaa uu ka mid yahay nin la yidhaahdo cumar xuseen caliyow oo shalay maahe daraata ka hadlay idaacadaha ka howlgala magaalada muqdisho oo asagana uu leeyahay waan ayiidsannahay ninkani waa nin mataqaanaa jiido ah marka mis oran karnaa marka jiidada mataqaana ayagaa mataqana laba gruub kale oo gruubna ninkan raacsan grubna kasoo horjeeda
waay taasi waxaana ula yaabaynin baan kuu sheegaya waxaana ula yaabaynin dadkii gobolka yimid dhulka qabsaday dhulka boobay biyaha naga gaday waxaa wada hogaaminayay dad cidaha waxaa hogaaminayay dad digil ah dadka dhulka shareelaha sibcanta ku dhigay boobay biyaha naga gaday waxaa hormuudku ahaa waa dad digil ah so taasi waxay ka dhigan tahay damirxumada dadka digilka haysatay kamid tahay damirxumada dadka digilka haysatay kamid tahay not only jiido damirxumada dadka digilka haysatay kamid tahay waa dad aanan saakayaal ah dadkaas waa dad damiir aanan lahayn waa dad aanan naqanayn waa dad aanan ogeyn qadiyadda waxay tahay dad aanan ogeyn qiimaha qadiya dad aanan aqoon lahayn haysanayn haba yaraatee isla markay noqoto qof qabiilkiis inuu qof kale ugu turjibaano ama qof kale weji kaga gata ama dega ka raadinaya markay noqoto taasi waa daciifnimo qofka ku jirto marka lama aanan yaabin waa maqlay dadka qaarkood meelaha ka hadlaayo laakiin marka aan fiiriyey profilekooda kulligooda waa kulligooda waa dad iska trebiana dadka la dhaho waa dadka afnishaarada trebiana xamar meesha iska fadhiisto oo aanan waxba qabanin taasi wey dadkaan arkay oo aanan qiimo badan kulahayn tolka dhexdiisa qiimo badan aan kulahayn culays badan aan kulahayn gabagabada marka haddaan tan kusoo xiro waxaa tiri ilaa madaxweynahaan tagnay arrimihiina weli waa cajiran yihiin marka maxaa qorshe ah in the futureka hawshaan aad ku dhamaystiraysaan
waxyaalaha ugu weyn aan u talagalnaa waxay tahay horta hal mid inay digla mirifle ogaadaan kursiga lagu magacaabo beesha jiido inaysan jiido haysan digla mirifle kursigaas ka maqan maa kursi jiido ka maqan waa kursi digla mirifle ka maqan marka digla mirifle waxaa looga baahan yahay inay yidhaahdaan waniyow su-aal baan ka taagan maadaama ninkaan aad leebalkii ku dhejisay beesha digli mirifle gaar ahaan beesha jiido beesha jiidana ay leedahay annaga midna maaha ninkaan jiidana uma uma dhalan digli miriflaa laga rabaa inay yidhaahdaan mudan mudan xasan sheekh niyow ninkan qabiilkiisa waayo darada tunide galadide begadide luwaide ku tilmaan meel markuu meel ku tilmaamo ha ogolaadaan markaan digli mirifle u taalaa laakiin annaga waxay ahayd shaqadayna haddaan nahay beesha jiido inaan caddayno ninkaan inuusan jiido ahayn laakiin qabiil kastuu yahay digil ah oo sheeganaya aniga ma dhaheen qabiil kale hadduu yahay digil ah wuu sheegan karaa laakiin levelkiisa ha lagu dejiyo titlkiisa ha loo raacay ila maadaama awood qeybsi meeshaan ay tahay laakiin awoodda jiid beesha jiid in lagu magacaabo asoon jiido ahayn taasi qalad weeye wax la ogolaan kara maaha wax la qaadan kara maaha qof damiiri ah lehna wuxuu qaadan karaa haba yaraatee ma jirto xilligii la kala gadan jiray dadka la isku bilaali jirin waxaan umalaynaya in xilligeeda la gudbay hadeer kaasi wey haba inaan kuweydiiyo waxay tahay waan ujeednaa kulley sujiidun baa meesha ka jira sheekadan waxay ku socotaa fadan bahafadina waa idin fasiinaya haddii aad tihiin suldaanadii iyo malaaqyadii digili mirifle mowqif mid ah ma jira oo arrintan aad ka qaadateen
mowqif aad waan ka qaadanay waan ka hadalnay waan ka fadhiisanay waxyaalahaan ka qaadanay waxaa kamid ah in dawladda ay dib u eegto xildhibaanadana waan ka codsanay inay arrinkan dib u fiiriyaan ay gada isugu noqdaan oo guddoomiyaha baarlamaanka uu caddeyn kusoo sameeyo qofkan dhalashadiisa hadduu yahay digil hadduu yahay mirifle qofku yahay laakiin oday dhaqameedyada go-aankay ka qaateena waxay tahay haddii mudane xasan sheekh loo doortay inuu isbedel keeno isbedelka ugu horey uu keena ay noqotay in uu dulmiyo qowmiyada digili mirfle inuu dulmiyo uu ka bilaabay isbedelkiisa inay digili mirfle dib u eegayaan micnaha su-aalo badan ay weydiin doonaan arrimaha uu soo wado sababtoo ah annagoo markii hore xataa oday dhaqameedyada wada socdo ayaan xasan sheekh la fadhiisanay waxaan ku liray waxaan dhaliilaynaa aan dhaliilaynaa laba wasiir oo qaleel ah inay kiisay oo aad qabaa'ilada qaarkood afarta beel kale qaarkood aad shan wasaaradood isku martay anagana aad hal wasaarad oo qaleel ah anaga qoomi digrigan aadna siisay oo aad naga soo qaatay point five-kii maanta anaga aan taagannahay afarta beel kalena ay haystaan wasiire aada u culculus taasi anagoo eedeeda u qabno ayuu haddana ficilkaa labaad sameeyey oo aan ugu dignay xataa wasiir ku-xigeenno culus inuuna siin doono aan u sheegnay aan ka codsanay maadaama wasiiro singalo uuna siiyey marka hore aan ra-isul wasaare ku-xigeen aanan qaadan maaliyadda xaq aan u lahayn uuna gudbiyey islamarkaasna hay-adaha qaarkood wasaarada qaarkoodna shan wasiir uu isugu daray eedii anigoo usoo jeedin oo naga ballan qaaday inuu wax isbedel sameynayo laakiinse ficilka labaad uu ku dhaqaaqay ay tahay arrinkan marka hadda waxaa isweydiinay maadaama aan laha wadadhaqameedyada digida mirfan in aan dib u eegno kalsoonidii aan siinay dowladda ma waxay ka qaadatay advantage ma waxay u isticmaashay si qaldan ma waxay rabtaa inay maaragtay digli digli mirfan ku celiso sidii ay hore loo dulmin jiray maadaama halgan dheer loo soo maray meeshaa la taagan yahay marka taasna go-aankeeda waxa waaye waan ka wada fadhiisana waan ka wada hadalnay meelaynu wax wada dhiganay marka ficilada soo socdaan fiirinaynaa siday dowladda ku dhaqaaqdo inkastoo aan dareemi karno saan qiyaaskeena dowladda mashaakilaad badan inuu ku furan yahay aana leenahay ilaahay ha micnaha ha adkeeyo laakiinse uma muuqato dowlad sii sarlaad garoobi karto micnaha ficilada ay ku dhaqmaysaan u jeedno asoo mudane xasan sheekh uu sameeyey xisbigiisa keliya inuu kusoo wareejiyey dowladdii meel kastana uu xisbigiisa xigay soomaalidii kale dhagaha uu ka xirtay tabadii
واي ادي انا هم أذنك يا رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله